madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kaga qayb galay xarunta madaxtooyada galmudug munaasabad casho sharaf ah oo madaxweynaha maamulka galmudug ku maamuusay wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda ee safarka shaqo ku jooga caasimada galmudug ee dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya ayaa bogaadiyey shacabka iyo maamulka galmudug dadaalka ay ku bixiyeen fulinta mashaariicda horumarineed ee laga fuuliyey deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyo ka shaqaynta horumarinta adeegyada bulshada
ayaan magaaladan imiday waagaas siday u tiilay ayadoo sawiran waa la helayaa haddii la raadiyo ilaahay unbaa garanaya maantana siday u taallo waa si kale oo iyadana ilaahay looga mahad celiyo runtii horumarka ka muuqda wanaagga maxaanku idhahdaa casriyeynta nolosha dadka iyo deegaanka ka muuqata maantaan ka hadlay waxaan leeyahay sii kordhiya xawaarahana sii wada horumarkana kordhiya taas intaas haddii anuga baxo madaxweynaha taataabtay arrinta ku saabsan siyaasadda dalka siyaasadda dalka waddo dheer ayay soo martay oo runtii mar walba uun dadaal la samaynayay laakiin aad iyo aad loogu qanacsan yahay muddadaas wakhtiga intaa la eg waxa la qabtay waa wanaagsanaayeen laakiin wax ka badanaa la qaban karay walaalayaal waxaan rabnaa siyaasadda dalka markaan dib u jalleecno waddadii aan soo marnay meelihii aan maxaanku idhahda ku hakannay ama ku habsaannay asbaabaha dib u dhaca iyo gaabiska nagu dhacay u sabab ahay waa badan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale wuxuu kulmo kala duwan ula qaatay mas-uuliyiin iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda dowlad goboleedka galmudug isagoo kala hadlay dardargelinta iyo horumarinta howlaha shaqo ee loo haayo bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka galmudug